lagu kaajo ama lagu saxaroodaa xaaraama wa fii masjidin masaajid dhiigiisa oo aad ku saxarooto ama aad ku kaadiso xaaraam weeyi inaad nijaasayso wax kale oo nijaasaana waaba la mid waxa ka iyaguna la mid oo xaaraama xitaa wixii qidar ah nijaasaba yay ahaanin li'annahu waad garanaysaayo khaakhay ahayd wixii nebigu sidii looga uga carooday oo gacantiisa uu kaga tiray ama candhuuf muxuu weliba sheegay wuxuu yidhi masaajidka oo qashinkaas oo kale lagu sameeyo ama qashin la dhigaa waa gab kafaaradiisuna waa baabi'inta waxaasoo la baabi'iyo haddaadan qashinkii masaajidka ka qaadin ama kabtaadan wixii yaraada soo raaco qashinka aad meesha uga tagto inta i yaallaan dembiga waa kugu socdaa haddii cid kale ay ka zuuliso meeshii dembigii intii hore unbaa kugu haraysa liannahu toobad kale male izaalada unbaa u toobada haddii laakiin aan lagaba zuulinna saasaa dembiga kugu socda ama adaa ka zuuliyey intii horeba waa lagaa tirin baa la yidhaha kafaaradeedu muxuu nabigu ku sheegay izaalada dafniga buu yidhi ama izaaladaba waxaa tirahdidba kafaaratu dafnuha markii waxaakada ka hadlayo kale marka toobad kale ma laha arrin muxuu weeye waa la iska ilaaliya haddeer kabihii baa la iska dhiganayaayo qashin baa looga wada tegaya masaajidii walow fii inaain bakaayadaa soo haato masaajidka adoo weel ku dhex jira kuba kaadiye xaaraam weeye inaad ku dhex kaadiso weelba ku kaadi wayaxrumu waxaa xaaraamada istiqbaalu qiblati qiblada oo la qaabilo iyo wa istidbaaruhaa baa xaaraama bibawlin lala qaabilo bowl lala qaabilo kaadi wa istidbaaruhaa dabada oo loo jeediya qiblada ayana waa xaaraam bibawlin lala qaabilo oo biqaa'idin lala qaabilo adoo saxaroonhaya qiblada ma qaabili kartid gadaalna uma jeedin kartid adoo kaajahaya qiblada ma qaabilin kartid gadaalna uma jeedin kartid fi saxraa'i buu xaaraam yahay yaxrumu istiqbaalu qiblati wa istidbaaruhaaba xaaraana bibawlin lala qaabilo ama loo dibir jeediyo ow biqaa'idin ama saxaro fi saxraa'i buu xaaraam yahay banaanka fiigiisii bilaa xaailin xoolo iyo istiqbaalkaasu ayadoon waxba idiin dhexaynin meel banaan oon waxba idiin dhexaynin haddii wax idiin dhexeeyaan waad gaarin wa yubaaxaani istiqbaalkii iyo istidbaarkii fil bunyaani dhismihii bay bannaan yihiin haddaad masquul gasho oo kale masalan oo meeshaad ku saxanoonaysaa waa meel dhismo dhexdiisa way bannaan tahay istiqbaalkii istidbaarkii waa sikaraayaa la yidhahdaa idaa qaruba markuu dhowaado min asaatiri shayga asturaaya naxwa alaaثati adrucin markuu jiro wayafi waxaana kaa fina waxaa ku filan dheh murtasicunoo hulusay diraacina shay kor u taaganoo dhudhu saddex meelood loo dhigay labadiis dhan marka fiiri shayga asturkaa ee aad qiblada xaggeeda kaaxiya ama dhismo kugu wareegsan ha ahado ama geed iyo wax la midood ku gabanaysa ha ahaadee horta adugu saddex dhudhun waa inaadun uga fogey midda labaadna dhudhu saddex meelood loo dhigay labadiis waa inuu dhan yahay oo cawradaadii au qarinayo markii shuruudaa la helo ayuu saxrihii ka baxayaa oo meel dhismaaho waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa astur aan masalan markaa xaaraamtii aan ku aadan ku dhacay ama haddii aad sulusay diraac uga fogtahay geed baad ku gabatay laakiin saddex dhudhun baad uga fogtahay ee nisbaba idiinma dhaxayso waxa weeye waxaa yaroo sulusay diraacin ma dhamaade waxba markii wixii la diidayo cawradaada inaad xagga qiblada aad tusiso lagaa diidahayey tiibaa masalan ayaad ku dhacaysaa soo maaha ay waana wixii lagaa nahyinayey oo lagu diidanaa fiira hadda marka muxuu yidhi wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii shaykhayn wariyeen idaa ataytum alqaa'ida falaa tastaqbilu lqibla walaa tastadbiruuha bibawlin hala qaabilinina walaa qaa'idina hala qaabilin walaakin shariquu qorax ka soo baxsaba ow qaribuu qorax u dhacsaba midkaan oo haddii dhisma jirana xadiidkii kale oo asna shaykhayn wariyeenoo annahu sala allahu alayh wasalam qadaa xaajatahu fii beyti xabsa asagoo mustaqbilan shaam mustadbiran lilkacba mustaqbilan shaam mustadbiran lilkacba saas inu aban insha xadiidkaas baa isaguna waxaad leedahay haddii meesha uu mucud yahay ama uu dhismo leeyahay in aan qaabilkii dhib lahayn yuu ku tusinayaa xadiiskaas horena caam buu muxuu kugu tusinayaa nahyiga la nahyiyey qiblada oo la qaabilo ama masalba loo dibur jeediyo idaa ataytum alqaa'ida macnaha meesha aad ku saxaroonaysaan haddaad tagtaan falaa tastaqbiluu qiblata qiblada ha qaabilina walaa tastadbiruuha hana u dibur jeedinina walaakin muxuu yidhi bibawlin bu ah xadiidkii hala qaabilinina hana u dibur jeedinina walaa biqaa'idin walaakin shariquu qorax ka soo baxsada oo xagga qorax ka soo baxa qaabila amase xagga qorax u dhaca qaabila sidaasuu ahaa ka soco hadda marka muxuu yidhina fiiri hadda saatirkana wakaas idaa qaruba markuu dhawaado min asaatir dhe naxwi alaaata adricin ugu dhawaado wayafi waxaa ku filan murtaficun ulisay diraacin murtaficun oo murtaficun baa ku filan oo ثلثي ذراع بدل صدح من الله دقي لبدي سلام ومن جدار جدارة ووهدة قدأة للقدوة ساوق شيء يقولك مركا كاسة مري ودابة دابة أسكن قبطي إيا وديله دع الكيسي المرخي مثلا بأورارعية ومحيري قبالة القبلة جهة القبلة وحكى المركا الويدي مرضى هذه سرع أما مرضي قوي أما مرضى بانتا الله قالتي طب من عيسى وقبطي وحكي قبلة إسكحجسي وصحيح أيضنا oo maxuu yidhi bidaylihi waxaad leedahay kaas oo min daylihi dheh dacalkiisiya almuraki u raariciyey qubaalata alqiblati qiblada jahdeeda u raariciyey walictibaaru ictibaarku buu yidhi fi saxraa'i saxraafigiisii iyo wa fi lbunyaaniba bisudrati bay ahaadeen haddii sutra jirto xogmu lbunyaan wey haddaan sutra jirina xogmu saxra wey sidaas weeyaan oo faxaysu meeloo qaruba u dhowaaday minhaa asturka calaa alaaati adrucna u dhawaaday shaygaasu isku asturaya wax weyn iyo wax yar midkau doono ahaado waa geed waa wuhdadii waa wax kale oo shaadata waa daabadii waa adugu maradaad raaracsatay calaa alaaati adrucna u dhawaado walxaal hiya iyaduna tulusaa diraac inay tahay yaaza fiihimaa meel dhismaa iyo meel banaana labadaba waa banaanye wailaa falaa haddii ay aadan sadrigaas aadan haynin tulusay diraac dhan alaaati adrucna aad uga dhowdahay waxaad leedahay marka xaaraamtiibuu noqonhayaa ilaa fi lmaraaxiid masquulihi maahane oo fayajuuzu waxaa banaan maca alkaraahati fayajuuzu waa banaan yahay de qaabilkii iyo istidbaarkii maca alkaraahati buu banaan yahay haddeer xadiidkii beyt xafsa baa masalan baan soo marnay baa ahaa shaam buu qaabilsanaa buu yidhi nebigu xagga masalan bankacbadana wuu jee waxa u jeeda qaarkiisa dambe marka haddii meeshu ay tahay musqulo oo musqushii jahada waxay masalan ujeedaa qibladii haddii nisbe jiro waa fadaaka haddaan nisbe jirinin mucud bay meeshii noqotay soo maha waa karaahiya xaaraamti maaha baa la yidhaha fayajuuzu maca alkaraahati wuu iska banaaya wakaas ku leh wain bacuda marka hadduu fogaado gidaaruhaa gidaarkeedii wain bacuda haba fogaadeena musqusha gidaaruhaa gidaarkeedu ha fogaado ow qasura haba gaabto waa mucud asagu mucudka xugum gaarahu leeyahay marka haba fogaado gidaarkii ama ha gaabtee waxba dhiba ma lahan maca alkaraahi iska noqon haddii uusan xaggaa ujeedi wayajib alistijaab halkaa manaahidii baad kaga soo baxdaya oo qaybno ahaa qaybno ay madluubkeedu sunno ahaa qaybna madluub dalabkeedu uu waajib ahaa halkaa waxaad ka gelaysaa qaybtii wujuubka ahayd oo isyaanka ahayd oo ahayd istijadii yaad halkaa ka gelaysaa markaasuu muxuu yidhi fiiri hadda eeg hadda wayajib alistijaau dheh istijadii baa waajibaysa likulli caynin cayn dhammaanteed uu ka istijeysto ama laga istijeysto cayntoo min mulawisatin oo dharoobta nijaasaynaysa meeshii wax ku reebaysa caynta u khaarijatin soo baxday min asabiilayni labadii wada midkood hore iyo gadaal mid ka soo baxday dakarka iyo dabada ama fajiga gabadha iyo dabadeedii laa riixin maya laa min caynin cayn maya caynta laa min riixin dheh riixdii maya laga istijaysan maayo waduudatin xidhigii iyo waxasaatin quruurxii iyo wabacaratin saaladii oo bilaa ruduubatin saddexduba qoyaan la-aantiisa kuwaa laga istijaysan maayo ila muxuu kusoo yidhi yajibu listijaau baa waajibahayo min kulli caynin laga laga istijaysto caynta oo mulawisatin dharoobta wax nijaasaynayso qoyaan leh ee aan iska hayn dhagax qalalan caynta oo khaarijatin soo baxday min asabiilayni labada jid midkood ka soo baxday cayntaas oo nijaasaa salaad marka bikayri istijaa ma ku ansaxayso ilaa nijaasada la raba inaad zuulisee laa min riixin maya riixdii hadday kaa timaado inaad ka istijaysato maya waa dhuustay ama adigu riixdaasaa kaa timid saxarana maaha kama istijaysanaysid walaa min duudin bixiri iyo waxasaatin quruurux iyo wabacarin saalo oo bilaa ruduubati saddexdaas saddexdaana wax qoyaana lahayn dhagax baa kaa soo dhacay bixiri baa kaa soo baxay oo aan qoyaan lahayn saala iska adag oo qallalan oo dhag oo ibir ahoo aan qoyaan lahayn baa soo baxday dukaas maantaas nijaaso male maxaa maxaan noo nidhi bikulli caynin mulawasatin baan nidhi mulawasatin ee dharoobta wa tasfil ixjaa axjaaruna dhagxaantii baa ku filan walow fii naadirin ba ha ahaato wadaalika ka damin khaarijku naadir ba ha ahaado ka damin dhiiggii waye yakfi waxaa ku filan watakfil waxaa ku filan istijadii takfil axjaaru baa ku filan fi listijaay istijada dhagxaan haddaad ku istijaysato waa kugu filan maxay kaaga filan tahay biyihii laakiin shuruudaan badanoo hadda aad gaari doonto waa inay leedahay oo saddex weynay gaaraan waa shardi ayagu daahir weynuu yahay qaalic weynuu yahay wixii waa inuu dhammeeyaa oo u nadiifiyaa marka فينا وتكفي الأحجار ما كفل الاستنجادة ولو في نادر ما وحى لقى استنجيسنا يا هذا شيء نادر أو شيء نادر كواب بحي ذلك كدم الديب بكوين وتعقيبها لعرب تاني أما الدبقلين تاني نجحانته بالماء اللي الدبقلين يا أفضل فاضي بدن انت نجح اسمرسو أبيها كدم بيسيسو ساسا فاضي بدن ويغني وحد يغني عن الحجر حجرك وكاكافنية كل جامد ما كاكافن من إنجيجا نباتيس ظاهرا أو ظاهرا قال عفوتية للنجاسة نجاسة غير محترم من حرمة غير كيسة هي ومدعوم وغير مدعوم انت غير كيسة وذلك كجلد المذكى كلا قول عي مغار كيسي وي كان مغار كاس أو قبل الدماغ مقدمت هورتي هذا هذا وحنا نوا شروطي شيء أبكي جتيسن يغني waxaa kaa deeqi mooyin can ilxajar dhagax baan hadda soo sheegtaye waxaa dhagaxii la macnaa oo sida istijadii u gudahaya kuugu gudahaya kullu jaamidin maxaa ku baxay maayicii maayic nijaasa ma gudo istijo ma gudo uu hadda haddaa maayic aan aan biyo ahayn yaad meeshii marisay maya jaamid waa inuu yahay wax engegan oo jaafi ah daahirin oo daahira nijaasaa ku baxayso saalid saalaad intaad qaadatay baad waxaad marsiisay meeshii istijada waxba ku istijeed mayso qaalicin oo fujiyaan niri sistamkii baa ku baxay balaastinka hadda bacdoo kale iyo dhalada wax ahoo kale iyo kuwaas waxba fujin maayaan qaalicin fujiyo linijaasati nijaasada hayri muxtaramin mid xormale kayrkiisa haddii waraagaha cilmigu ku yaalla iyoo kale ama wixii la mida shay muxtarima aad tiraa waa ku istijinsanayaan lama ogola ow iyo wagayri madcuumina cunto kayrkiisa cunno kuma istijaysan kartidoo hilib intaad goosato waan ku istijaysanoo kaa waxaan iskaga dhaqa iska iska istijadi buu iga qalalinayaa maya iga engejinayaa maya wadaalika shayga shuruudaasi shuruudaan muxuu yahay jaamid daahir qaalic gayru muxtarid gayru madcuum shantaa shardi shaygalow ka jildilmudakaa buu yidhi tii la gowracay maqaarkeedii weeye oo qablo dibaanqi ah inta aan la magdina marka la magdiyo maya intaan la magdino isagoo haraggaas ah haddii aad ku istijaysato hadda intaanoo dhan midna ma ahan waa iska ansaxaya falow istacmala marka haddau isticmaala maayican mid qoyan oo hayralmaa biyo kayrkooda aw najisan bau isticmaalay aw adraafa najaasatin aw daraadne waxaa ku timid najaasatun baa soo diriday ajnabiyatun ajnabi ah ow intaqala najaasadii baa guuray intaqala intaqala waxaa wareegayne maa kharaja minhu wixii ka soo baxay yaa can mawducihii ka wareegay aw jafa waa ingegay aw intashara waa faafay xaala khuruujihi buu faafay aw jaawaza wuxuu dhaafay oo gudbay alalyata baridii aw alxashafata buu gudbay tacayana almaa intaasoo dhan biyaa caynoobay intaa oo dhan biyaa caynoobay fiiri istacmala maayican shay aan maayac oo biyo ahayn baad meeshii taabsiisay tacayana almaa xitaa dhagaxa dambe ma anfacayo aw najisan bau taabsiiyey meeshii nijaasadu ku taallay ka istijaysan lahayd ayuu nijaaso kale ku tirtiroo saalaad u qaadatood ku tirtir tacayana almaa aw daraad najaasatu nijaasaa soo dirday ajnabiyatun nijaase ajnabi ah oo tii laga istijaysanaya ahayn oo dhiig oo kalea masala ka yimid meeshii mawdicii laftiisa aa dhiig ka yimid ayadoo saxaradii ku taalla makaaydi tacayana ma biyaa caynoobahaya ow intaqala waa guurayne ma ladii kii kharaja soo baxay minhu xaggiisa an mawdicii buu ka guuray wixii soo baxay saxaradii meeshay ka timid bay ka wareegtayoo masalan markii hore saxaraa kaa timid saxaradii inta ay ku xasishay yaa qaar ka duulay oo meel kale u duusho macnaha way faaftay meeshii markii hore ay ku xasishay meel aan ahayn bay u faaftay ama kaa'idii baa faaftay tacayal maa u dheh markaa biyaa caynoobay aw jafa waa engegay waaba qallalayoo wixii intaan meesha fadhidiyey ayuu haddau kaadi ahaana qallalay haddau saxaro ahaana qallalay tacayal maa dhagax ma anfacahayo biyaa caynoobay aw intashara waa faafay xaala khuruujihiiba yuu faafay markuu soo baxaayey yuu faafay wajaawaza alalyata baridii awil xashafata buu gudyuu tallaal kaayidii way faaftayoo xashafadiibaybaa dhaaftay ama saxaradiibaa faaftayoo intii barida isdaboolaysabay intay dhaaftay bay baridii u gudubtay tacayaal maaw marka hadirtiyaad intaanoo ah suuraha oo dhan laga soo bilaabo falow istacmala baayican tacayaal maaw baa wada taallo halkii marka uu lahaa ow intaqala iyo intashara waxay kala yihiin markii kaayidu soo baxaysay ama saxradu soo baxaysay bay faaftay oo waxay samaysay faaf oo ay dhaaftay xashafada iyo iyo iyo iyo iyo safxada taas waa tacyana tanna waxa weeye inta qalana meeshii ma ay dhaafin intaas laakiin wuu booday oo kaayadii ka imaanaysay afka masalan yaa dhibic meesha xashafada dhexdeeda ay ku dhacday waxayna ka go-an tahay kaayadii kale oo ibta ka imaanaysay ama saxaradii baa inta booday yay midii ka imaanaysa meesha masurmada ah ama galoolka ah yaa inta cad ka bo saxara booday bay meel kaloo baridaa ku dhacday wayna ka ka go-an tahay ee isma haysato inta qalada waa taas midda dambena waa faaf ishaysta laakiin wuu fogaan fain lam yujaawishumaana marka hadduusan gudbin waxashafada iyo aysan gudbin waa marka ay faaftay xashafadii iyo aysan gudbin baad leedahay iyo iyo alyada iyo xashafadii iyo aysan guurin aysan alyada aanay dhaafin oo barida istaboolkeed baridoon maaha waa mid inta istaboolaysa fain lam yujaawishumaa xashafatu dakarkii iyo barida istaboolaysa haddaysan dhaafin kafa alxajaru dhagax baa ku filan wayajibu waxaa waajiba izaalat lcayni cayntii oo la zuuliya cayntoo la zuuliyaa waajiba marka aad istijaysanayso haddaad dhagax ku istijaysan iyo haddaad biyo ku istijaysanba cayntii waa inaad zuuliso waxaa lagu gartaa waxaa ka mid ah layidhi marka hore oo aad bilaabaysa istijada meeshu way jilecsan tahay nijaasadii baa ku taalo waa miliq miliq haddaad biyo ku istijaysan markaad ka dhammaysana way adkaan weliba waxaa la yidhahdaa ragga weeye sidaase haweenka wuu cagsiyo marka horey adagta markay mayrantana oo saxaradii meesha ka dhamaatana miliq miliq way noqotaa baa la yidhahda abuusaasa baa la yidhahda marka muxuu yidhi yajibu waxaa waajibaya iskugeeya isaalatu lcayni haddaad dhagax ku istijaysan ama qori iyo haddaad biyo ku istijaysanba caynta inaad duulisoo dhamayso weye wa istifaau alaaati alaati masaxaati saddex jeer inaad masaxdo na waa shardi waa saddexde hadduu rabo meesha wixii ka yid wax yaro iska qalaban bu ahayo midkii ugu horreeyey buu ku baaba saddex inaad masaxdo weeye haddaad dhagax ku istijaysan ama qori ima bialaaati axjaarin inuu ku masaxo saddex qori oo kala duwan ama saddex dhagoo kala duwan ow bixajarin dhagax lahu alaaatu adraaqin saddex dhinac leh saddex dhinac dhagax leh aad masalaba ku masaxdo oo dhinacaad mar uga masaxday dhinacaadna mar dhinacaadna mar fain anqaa hadduu dahiro wain anqaa dhe haba dahirma maxalkii biduunihaa alaaada wax ka yar oo kii ugu horreeye saa ugu tirtay yaa wax yar baa walba meesha ku yaalla yaa iska nadiifiyey labada kale waad ku darin waa shardi wain anqaa biduunihaaba haba- ha dahirmo fain lam tunqi alaaatu alaaadu haddaysan dahiraynin oo weli meeshii waxbaa ku yaalla wajabala inqaau in la dahiraa waajiba waad wadin alaaso arbaca hamsa sita sabca tamaaniya intii qori ay ku nadiif noqoto unbaad ku nadiif kaga nadiif dhigaysaa ama dhagaxaad uga nadiif dhigto wayudabu laakiin waxaa la suneeyey iitaarun mar alla markuu nadiif noqdo tira isdheer baad yaad ka dhigaysaane wayudabu waxaa sunaa an yabdaa inuu bilaabane bilawali midka hore midka hore min muqadamati safxa barida bilowgeeda alyumnaa barida bidix bilowgeeda wa yumiruhu wuu marinayaa ilaa mawduuci ibtidaa'ihi barida bidix bilowgeeda intaad ka bilowdin ood soo wareejisid oo aad gadaal ka soo wadin oo baridii midix barida midigne barida midig bilowgeedaad horta ka bilaabin baridii midig bilowgeeda markaad ka bilowdo oo dabadiiya waad wadin waad wadin waad wareejin tii baridii kaleo bidixdaad soo martiin halkii ay iskaga imaanhayeen labadooda marka hore aad ka bilowday baad ku kiini uma yaxkisu wou dabagedinoo ka labaadna barida bidixdaa halka ay ka bilaabato oo bilowga ah oo meesha dee ay wax ka soo baxayeena yaad ka kalena uga bilaabinoo waad wadin oo dhabarkaad marsiin dambe oo midigtii baad ku soo laabin oo meesha midigtu ku dhammaataad keeni meeshaad marka hore ka bilowda soo maaritin uma saalis buu cala safxatayni kan saddexaadna halka bartamahooda ah oo cala safxatayni barida iyo walmasrubati halkay wax ka soo baxaayeen oo dumurta ah galoolka ay wax ka soo baxaan iyo isla marin tii hore galoolka madaxiisa midig iyo madaxiisa bidix labadii ways uu mariyey mogta dhinaca midig baad kaga bilaabin dhinaca bidix baad haddana yaad yaad ku dhammayn tii labaadna dhinaca bidix baad uga bilaabin dhinaca midig baad ku dhammayn oo aad baridii iyo masrubadiiba isla marinayso tan kalena bartamahaad marinaysaado waxaad marinaysaa masrumadii halkii galoolkii dabada wax ka soo baxayeen iyo baridaad isla marin kayfiyadaas kugu waay uma saalisaba yuu marinayaa uma saaliska saddexaadna cala safxatayn iyo wamasrubati galoolka wayajibu dheh waa meesha wax ka soo baxayaan masrubadu oo duuban halka duubanto oo dabada ah wayajibu waxaa waajibayada wadcu dejintiisa awalan marka hore bimawducin la dejiyo daahirin oo daahira meeshaad ka bilaabaysaa waa qoriga markaad ku istijaysan ama dhagax ogow ood ku kaaftoomaysa asaga ilaa biyuhu nijaasadoo dhan bay meelahay ayagu dhin ma lahan meel daahira oo saxaradii meesha ku taallay ka baxsan yaad kaga bilaabaysaa ama saxaradii meesha ku taala dhexdeedii baad kaga bilowda tirtirkii hadda qayb baabaad ka tagtay soo maa meel ka baxsan baad ka bilaabi yajibu wadcahu wadcu lxajar dhagaxa dhejintiisa awalan marka hore bimawdici daahirin meel daahiri la dhigo la- la- aad kaga bilowdo uma yumiruhu wuu marin Ah, yumiruhu wuu marinhayaa sidaasuu u marinhaya wayumra waxaa la kadeenaa listijaab istijaysi biyamiinihi midigtiisa oo ku istijaysto gacanta midig inaad ku istijaysato ama dhagax ku istijayso ama biye karaahiyo weeye falyaakud ha qaado alxajara dhagaxa biyamiinihi midigtiisa wadakara bidixdana wa- dakarkana bishimaalihi ha ku qabto wayuxarikuhaa bidixda u dhaqdhaqaaj hadday noqoto inaad qori ku istijaysato marka hadda ka maarmi weys dabadoo kale waxaa ku filan gacanta bidix laakiin dakarka oo haweenka oo kale ayagana gacanta bidix baa ku filan laakiin ninkii maalan dakarkii hadda kuu istaagi maayo hal gacana marka loogama tiri kara oo kaayidii soo maaha waxaad samaynaysaa sidaanaad samayn dhagaxa ama qoriga gacanta midig baad ku qabsan bidixdana maxaad ku qabanaysaa dakarka marka dakarkaa dhaqdhaqaajinaysaa midigta dhaqaajin maysa iyo qoriga aad ku haysid dakarka oo gacanta midig aad ku haysid baa saa ugu wareejin saa ugu tirtirin hadda meeshaad ka tirinaad ka tiraysa markaasuu yidhi falyaakude falyaakuda qaada alxajira dhagaxii biyamiinii midigta ku qabsan wadakara dakarkana bishimaali bidixdoo ku qabsan wayuxarikuha wuuna dhaqdhaqaajin wuu dhaqdhaqaajinaya muxuu dhaqdhaqaajinaya shimaalkiibuu dhaqdhaqaajinaya gacantii midig walafdalu sida fadliga badan taqdiimu listijaaj istijada horumarinteeda weeye sida fadligo badan cala alwuduuci laga hormariyo marka hore istijayso adoo nijaasadii dhaqay weysayso fa in akharahu hadduu istijadii dibdhigo oo canhu cala alwuduuci ku dibdhigo saxa weysadii wuu ansix ee hadda laakiin haddaadan istija qabin ma tukan karaysid maxay markaa noqonaysaa laba midkood gacantii inaad duubto oo markaa sidaa ku istijaysato ama aad ilaaliso oo si kale dhudhunka oo kale meel si kale waa aduu wax kale gacanta inaad duubtay noqonaysaa khirqaad gacanta gashanaysaa maro markaasaad istijaysay laakiin kale weysadii baa buraysa marka muxuu yidhi fain akharahu hadduu dibdhigo akhara hadduu dibdhigo istijihii canhu can ilwudu fain akharahu hadduu dibdhigana hu istijadii canhu can ilwuduu'i saxa waa ansaxayne aw can itayamum waa ka dibdhigi fala weysada wey waad ka dambaysiin kartaa istijada laakiin tayamumka kama dambaysiin kartid sidiisaba boodhaysiga waxa u shardiya inaan qofkaasu nijaaso ogadiisa lahayn adoo ogadaadi nijaaso leedahay booraysiga makaa seexnaayo saad ogtaa marka booraysiga mar kastaba waa inaa istijo qabtaa haddaadan istijo qabin booraysi makaa seexnaayo laakiin weysada adoon istijo qabin waad weysaysan kartaa markii weyse aad rabta inaad tukatisi waa inaad istijaysato oo adoo nijaasadii mayray inkastood weyse qabto salaaddii kuwaa sixi mayso ee inta gacantii bara gashatid ama bara ku xirtid istijayso mar labaad baab lqusli dheh wayskiiba u baab yahay baab lqusli mayrigiiba u baab yahay ey fii bayaani maa yuujibuhu mayriga wuxuu waajibinayay caddayntiisiba u baab yahay wa fii kayfiyatihina waa u baaboo sida loo maydhanhayo oo janaabada looga maydhan waxa tacmiimkiisu waajibahayo waxa ay eh, la rabaa in in- in- in la niyeysto wax uu ku ansixinayo wax aanu ku ansaxayn alxamdulilah lawa ufasal anwaacdiisa waxa uu yahay oo qubayska keena qayb mushtariga iyo qayb la- eh, haweenka u gaara iyo u qaybsamin baa la odhan doonaa khuruujulmani qubayskii waa waajibisaa haddii shahwa soo baxda nin iyo naag markay doonaa ha ka soo baxdeen ama jimaac ha ku timaa jimacba yay ku imaanin ilaa jimaacaas marka hore ilaajkaba waajibinaye mar hadday shahwa timaado riyihii soo jeeg midkay doonta ha ku timaadee qubaysku waa waajibin nin iyo naagba jimaac haddii la helo oo xashafada qadarkeeda lays- laysku jimaacana nin iyo naag midkau doona ha aada midka waxgalanay midka waxgeliyaa waa ku waajib jimaacaasi ama mid ha ahdo xalaala ama mid xaaraama ha ahdo qubayski waajib buu noqonaya shahwa ha ka timaado ama yay kaa imaanin wain lam yulzim waa kii xadiidku ahaa yowsanba mani dejin Ah. fiira hadda Eh, mid la yidhaahdo eh, dhimashadana ayadana waa saas oo kale oo qubaysku waa waajiba saddexdaa waa mushtarig baa la yidhahdaa saddexna waa khaasoo haweenkay khaas ku yihiin ya haweenka waxa u khaasa dhalista qubaysku waajib buu ku yahay inaad mayrato wey loo loo mayro nifaaskana asna waa saas oo kale oo marka dhiigga uu ka go-a afartanka la yidhaha ama dhiig dhalmahona inay mayrataa waajib wey xaybka dhiiggiisana asna inay ka mayrataa waa waajib saddexdaasna haweenku gaari yahay baa la yidhahdaa marka gusli iyo gasli labadu waa laba luqoo saxiixa laakiin waxaa mashhuur ah cinda alfuqaha gasli iyo gusli laba macno in loo kala yeelo oo gusli marka la yidhaahdo wixii jamiiculbadan ah marka la mayraayo gusli bay cinda alfuqaha loo isticmaalaa gaslina maxaa la yidhahdaa wixii gaara gaslulyadayn oo kale ama gaslurijlayn gasli baa loo isticmaalaa gaslu sawb wixii aan ahayn ba wixii bacdiya ee aan kulli ahayn ee aan shirkii o dhan ahayn gasli laakiin waa sida faseexada laga hadlaya mooye gasli iyo gusli labadu waa waa waa waa saxiix midda aad tiraahdeedba qolada luqawiyiintu iyagoo mar kastaba waxay leeyihiin gasli baa faseexa oo qiyaaskii ku yimid laakiin gusli markii jamicul badan ou yahay saasaa u isticmaal gaslina markii ou yahay baad leedahay fiiri hadda waxa weeye markuu qaar yahay qaslu rijlayn qaslu yadayn qaslu weji saasaa la odhanaya markaasuu muxuu yidhi fiiri hadda eeg hadda maanta dhiga yajibu dheh yajibu waxaa waajiba cala arajuli ninkii min khuruuji lmaniyi min ajli khuruuji lmaniyi mani soo baxday daraaddeed waxaa ka waajibahaya khuru- iyo iyo wa min ilaajin ilaaj yajib lquslu dheh yajib lquslu quways baa waajiba cala arajuli buu ku waajibaa ninkii min khuruuji lmaniyi buu kaga waajibahayaa mani soo degideed haweenku waa lamid wa min ilaajin buu kaga waajibahayaa jimaac oo idkhaal ah min ilaaji xashafatin xashafo gelinteedoo fii farjin la geliyey fii farjin la geliyey ayu farjin kaana ama maya kaana alfarju farjigu qubulan ahaayaya farjiga haweenka caadiga ow kaana ahaayada duburan ama daba ahaayada dabadaas cid kasta ha lahaad dakaran ahaayada midkaas matalaba la gelinayo waa waa waa ninka dabadiisii ow unsan ahaayada naagta ama farjigeeda ama dabadeeda midkoo doona ha ahaado walow bahiimatan farjulbahiimaba ha aado waxaa la geliyay qubayskii waa waajibin ow sagiiran kaana almuuliju midka wax geliyey sakiiran oo fii sakiiratin geliyey ahaayaya ninkii waa kaa wayajibu waxaa waajibanna cala almarati yajibu lquslu qubays waa waajiba cala almar'ati gabadhiibuu ku waajibi min khuruuji maniyaha buu kaga waajibahaya manideeda soo bixideedii buu kaga waajibahaya fiiraad oo hadday mani ka timaado waa qubays baa ku waajibahaya marka yajibu dheh cala rajul waxaa ku waajibahaya alquslu qubays baa ku waajibi min khuruuji lmaniyi min ajli khuruuji maniyin ama nuzuulu lmaniyi mani soo degideed uga waajibaya maniyo shaksi nafsahu alkhaariji minhu awala mara baa la yidhahda horta maniyo shaksi waa inay tahay qofka manidiisii alkhaarij minhu awala marana waa inay tahaye hadday mar labaad ay tahay markii koobaad aysan ahayn maya manidii haddaysan ahayn manidii qofka masalan naagtii baad jimaacday naagta hadday shahwadeedii gudato oo iyana ay shahwa ka timaado oo hadhowta markay meeranta kabacday shahwa ka soo daadato tii ninka iyo teedii waa wada socdaan way qubaysan haddana laakiin iyada oo aan shahwo gudan oo waa iska naa'ibay ahayd ama mugrahay ahayd ayadoo shahwo gudanin haddii inta la jimaaco oon iyada shahwa ka imaanin ay qubaysato mar labaad shahwadii soo daadato taa soo daadatay waa shahwadii ninka oo teedii shaqo kuma lah laakiin waa inaana marka hore aynu shahwadeedii gudan baanin baniyo shaksi nafsahu alkhaariji minhu awala mara markii koobaad ka timid baa la yidhahda kataad haddii ninka laftiisu istidkhaal sameeyo uu shahwadii dib isku geliyo mar labaad ay soo baxdana ayana qubays ka waajibi maayo laakiin masalan shahwadii oo ku haysaad aragtay waxaad qabatay dakarkii hortiisa intay qasabadii soo gashay yay gadaal u laabatay waad qubaysatay mar labaad bay tii laabanaysay soo daadatay hadda hadda ka hor soomay bixin alkhaarij minhu awal mara ti aan hadda sheegnay wey waad ka qubaysanaysaa haddana wa min ilaaji lxashafati buu ka mayran yajibu lquslu baa waajibahaya cala rajuli buu ku waajibinoo min iijaabi muxuu yidhi min ilaaji alxashafati xashafada gelinteedii fii ayi farjin farji midkau doono la geliyey farji mid alla midkii ou doono uu geliyey naag buu horay ka geliyey ama gadaal ka geliyey gadaasha macnaha dabadu ka geliyey ama farjiga ama nin dabadiis buu geliyey walow farja bahiima wakaa kule meeshii duleesho oo dhan baa ilaa farji la yidhahdaaye aada gelayso quways baa kugu waajibahaya saas weeyaan markaasuu yidhi kaana alfarju farjigu qubalan hayaya a qubalan kaana alfarju farjigu qubala hayaya aw duburan hayaya ama daba ha ahaado midkau doona ha ahaado dakaran midna dabadiis ha ahaado aw unsan midna dig ha ahaado farqi ma kaalahay walow bahiimatan walow kaana saaxibu lfarji bahiimatan farjigaas la geliyey haw- haba ahaado xoolo hadduu geliyo xoolo sidaas kale wey sagiiran oo amase maane muulijka wax gelinayaa sagiiran ha ahaado oo fii sagiiratin geliyey ayadana waa ku waajibaya qubayskii labada way ku waajibay wayajibu waxaa ku waajiba dhe alquslu bayr baa waajiba cala almaraatibuu ku waajibaya min khuruuji baniyiha banideeda soo bixinteedu kaga waajibi ilaajkii hadda la soo geliyey oo qadarxashafa haddii la geliyo way waajibin qubayskii baa ku waajibhaya ilaa axkaamtoo dhan qadarxashafadaasaa lagu taxaay wuxuu kaloo ku waajibhayaa gabadhii hadday shahwa ka timaado sida ninkii oo kale intay u maraartay oo u riyootay yay shahwa ka timid shahwadu sida ragoo kale uga timaada marka ayana qoys baa waajib ku ahayd ku- ku- ku ahaad leedahay xadiidkii shaykhayn muxuu ahaa gabadhii umusalama loohan jiray ee nabiga u timid waa xadiidkii umusalama gabadhii umusulaym baa midda su-aasha lahayd ahay umusalama laakiin warinaysa soo maa umusulaym yaa nabiga u timid waxay tihi in allaha laa yastaxyii min alxaqi ilaahay kama tago min tabyiini alxaqi xaqa cadayntiisa ilaahay kama zuulo hal cala almar'ati gabadha korkeeda min quslin ma yahay bay tiri idaa hiya idaa hiya ixtiraamad hadday isku diribto oo waxa ninku arkoo kale ayadoo la jimaacayay ku riyootay shahwaa ka timi
gala ow fii duburihaa gala walow ashalla dakarkaasu min gaganba ha ahaado ow min sabiyinba dakarku ha ka ahaado oo min bahiimatin xoole xaggiisa ka ahaado inta oo dhan qubayska iyada waa ku waajibin wa min alxaydina yajibu lquslu baa cala almarati ku waajibahaya min alxaydi buu kaga waajibin dhiiggii ayuu kaga waajibhaya iyo wa min anifaasi xaydka iyo nifaaska gadaal baad ku gaaraysaa markay ka go-aan qubaysku waajib ba ku noqon wa min khuruuji lwaladi walad soo bixidiina waa kaga waajibin walow jaasan midigaganba ha ahaadee hadday dhashay gabadhii oo walad ay dhasho ilma qubays in loo mayra inay mayrataa wujuub ku noqonaysaa waladkaasu ha ingeginaado hadduu rabo oo midaan balan lahayn hadduu balan leeyahana waaba qadcan haddaanu balan lahaynna qubayskii waa waajibahaya marka waladka soo baxay noocuu doono ha noqdo waladkaasu noocuu doono ha noqdo oo waa maxay ilmihii oo caadi ahaa ka yimid gabadhii mayrigii waa wujuud asaga oo mudqaa buu yimid dhicisahoo aan suuraysnayn oo waxyaabihii suuradii aadamiga aan lahayn qubayskii waa waajibi asagoo calaqaahoo xinjira buu soo dhacay qubayskii waa waajibhaya saddexda waa ku waajibi oo waxaa la yidhahdaa calaqada iyo mudqada iyo waladku axkaamta masalan saddex way wadaagaan marka hore qubayskan wujuubkiisa waa waajib haddii naagtu calaqa dhasho iyo hadday mudqo dhasho iyo hadday walad dhasho waa wada waajib waxaa kaloo masalaba ay isku xukum ka noqon hayaan fidriga oo kale oo ayadii oo sooman hadday walad dhasho ama calaqa dhasho ama mudqo dhasho mid walba way afuri xukunkaasna saddexdoodu waa wadaagaan waxay kaloo wadaagaan dhiigga ka dambeeya waa wada nifaas naagta hadday calaqa dhasho dhiigga dabadaysa aho waa nifaas hadday mudqo dhasho dhiigga ka dambeeya waa nifaas hadday walad dhasho dhiigga ka dambeeya waa saddexda axkaamta saddexdoodu waa wadaagaan halka calaqaa ku harta mudqo iyo walad baa haddana waxay wadaagaan inqidaa'ul ciddo iyo istibri oo gabadhii hadday mudqo dhasho ay qawaabishu yidhaahdaan waa waa eh, dadka eh, eh, eh, ilmaha masala ba dhakhaatiirta ilmuhu ay yidhahdaan waa walado halkaa madaxiibuu noqon lahaa halkaasna waxuu noqon lahaa mijihii ay yidhaahdaan ciddadeedu waa good istibraheedii hadday addoon tahana waa good waladkuna waa sidaas labadaas waxaa isku soo harahaya oo labadaa xugum wadaagahaya waladka iyo mudqada waladku wuxuu gaar la noqon hayaa quradii iyo umhaatulawlaadkii labadaas kuwaa kale waxba kuma leh naagtii bud baa lagu dhuftay caloosheedii ilmihii way dhicisay ilmahaasi hadday mudqo yihiin ama calaqo yihiin waxba ka waajibi mahayaan laakiin markuu walad yahay yaa quradii shanta halaadaha ka waajibin ummahaat masalanba ummahaatulawlaaduna waa saasoo addoontii adigu masalanba addoontaada ahayd ee aad ka walad dhashanaysay hadday dhasho mudqo ama calaqo umulwalado ku noqon mayso markay walad dhashay u noqonayso umulwalado labadaa xukum waladka keliyaha la khaas ah saasay masalanba ugu kala qayb qaybsami markaa maxaa tidhaahdaa waladkaasu oo maxuu yidhi waa min xaydin waa min alxaydina gabadhii way ka mayran iyo wanifaasi waa min anifaasi dhiig dhalmadii labadaba way ka mayran wa min khuruuji waladina way ka mayran waladkaas waa walad caadiya ama waa mudqo ama waa calago intoo dhan walow awjaa fadhe midinkaganba ha ahaado oo aan ruduubo lahayn wa inamaa yatacallaqu dheh yatacallaqu qubayskii bitakyiibi jamiic alxashafati ayuu ku tacalluqaa qubayskii markuu waajibhayo xashafada dhammaanteed inaad dukuulisid baa shardi ah haddaadan xashafadii wada dukuulin qubayskii waajibi mahayo inamaa yatacallaqu wax kaama imaan mada xashafadiina maad dhamaystirin markaa male laakiin hadday shahwa timaada dhinac shahwaday ku imaanaysaa qubayskii inamaa yatacallaqu qubayskii waa tacalluqaa bitakyiibi alxashafati xashafada dukuulinteedii faacilka iyo mafcuulka gabadhana markii xashafa la geliya maqadarkeed baa qubayskii ku waajibin ninkuna markuu xashafa dukuuliyey ku waajibin walow ra'aa maniya dheh mani haddau arko fii thawbin bau ku arkay oo fii firaashin bau ku arkay firaashkoo yanaamu fiiha uu ku seexdo maca man buu ku seexdaa manka oo yumkinu ay suurowdo kownuhu maniga ahaantiisa minhu xaggiisa u ka ahaaday nudiba waxaa loo suneeyey lahumaa labadaa ku wada seexda meesha alquslu baa loo suneeyey walaa yajibu qubayskii mana waajibahayo walaa yaktadii ma daydo axaduhumaa midkood bilaakhari kuma daydo fain lam yanum haddaanu seexan fiihi firaashka hayruhu haddaanu ku sheexan lazimahu lquslu qubays baa ku waajiba waa masale kasrat lwuquuc siiri ra'aa maniyan bau fii thawbi ku arkay maradaadii baad shahwa ku taalla aragta qubays baa kugu waajibahaya waxaa kaloo kugu waajiba salaad alla salaadii muxtamila intii manidaasu kaa timid kabacdi inaad tukatay inaad soo celisaa wujuub kugu noqon hadde mani xaqiiqaha shardi ah haddaadan wixii u kala garan mani inay yihiin iyo wadi inay yihiin waad gaarin taas mani xaqiiqa inaad ku aragtay baa shardiya ow masala baa fii firaashin bau ku arkay manidii manada gogoshaad ku seexanaysaad manidii ku aragtay firaashka oo yanaamu fiihi ou ku seexdo maca man bau ku seexdaa manka oo yumkinu ay suurowdo kownuhu manigu minuu xaggiisa u ka ahaaday qof shahwo yeelan kara yaad ku see laba nin baad ku seexataanoo labadiinaba nin walba wau ka imaan kartaa shahwadaanu marka waxaad tidhahdaa nudiba lahumaa alquslu horta labadiinna waxaa sunno idiin ah inaad mayrataan oo maxaa dee wujuub ma nala kaga dhiga ilaa labadayada unbay waxaanu naga yimaadeene haddee markii afraad la yidhaahdo adiga mar haddaysan xaqiiqo ahayn shahwadii inay adiga kaa timid inaad hubto kugu waajibimahayo qubayskii asagiina sidii oo kale ay noqonaysaa fardi ahaantiisa markii loo fiiriyo marka majmuucooda sunnay u yihiin dheh walaa yajibu ma waajibahayo labadooda majmuuc ahaan waxaad leedahay afraad ahaan adiga kugu waajibi mahayo markee kan kale inuu yahaa suurowda kana ku waajibi mahayo kan kale inuu yahaa suurowda majmuuciinna saasaysan idinkugu waajibaynin walaa yaktadii laakiin ma daydo axaduhumaa midkood bilaakhar laakiin labadiinu iskuma xihan kartaan salaada markii xaqiiqo mid baa mujniba soo maaha mid baa janaabada iskale xaqiiq ahaan labadiinaan iskuma xihan kartaan waa kuwii aad soo marayseeno weelkii labadii weeloo nija midkood nijaasada ahaa ee adiguna kan ijtihaadkaagii ku gaarsiiyey kana kii kale ijtihaadkiisii gaarsiiyey iskuma xihan karin soo maahan ama midkood biyuu mustacmalka ahaaye waa sidii oo kale walaa masalaba maxaa yidhi walaa yartadi axaduhumaa bilaakhar kuma daydo fain lam yanum marka haddaanu seexan fiihi firaashkii hayruhu haddaanu ku seexan firaashkii ama maradaad xirnayd cid kale haddaanay kula lahayn lazimahu lquslu markaas kaligaabaa iskale inaad mayrataa wujuub kuga wa yajibu weliba waxaa waajibin icaadatu kullu salaatin oo laa yaxtamilu aan ixtimaalin xuduusulmaniyi manigii bacdaha ay soo digriday salaad alla salaadii inaad markaa kabacdi manigaanu yimid aan ixtimaali karin inaad soo celisaa wujuub kugu noqon oo masalan xalay sariirtaadaad ku seexatay saaka subxigii baad soo aaday maantaad ku aragtay maradii sariirta oo shahwadii ku taallo saakay haddaad dib u seexatay inaad subxigii soo celisaa wujuub kugu noqon mayso markee hurdadii dambe baa suuragala inaad ku samaysay soo maaha laakiin haddaanan saaka dib u seexanin wujuub bay noqonaysaa saaka subxigii inaad soo celiso ilaan waa xaqiiqa ilow shahwadaan ka dambeeyo subxigaan waa xaqiiqa haddaase subxiga bacdigiisii dib u seexatay bacda hurdadaasay ixtimaali kartaayo wujuub kugu noqon mayso salaadiinaad soo celiso ee saakay ahay markaasuu yidhi wa yajibu waxaa waajibahaya icaadatu kullu salaatin baa ku waajibin salaad kulligeed soo celinteed salaada oo laa yaxtamilu aan ixtimaalin xuduusulmaniyi maniga soo bixidiisu bacdaha uu soo baxay salaad alla salaadii bacdigeed in manigaanu yimid aan ixtimaali karin inaad soo celisaa wujuuba laakiin muxuu yidhi yundabu waxaa la suneeyey icaadatu ma salaad soo celinteed baa sunna maagoo amkana ay suurowdo kownuhaa ahaanteeda salaadaas bacdahu bacda almaniyi ou yahay waxaa laakiin sunnaa salaad alla salaadii ay muxtamil tahay inay ka dambaysay inaad soo celisaa waa sunna oo maradaadii ama goboshaadii shahwada aad ku aragtay salaad alla salaaday suuragal tahay inay ka horraysay shahwadaanu oo salaadaanu dambaysay inaad soo celisa waa sunna tii muxaqaqa waa wujuub tii muxtamalana waa sunna saas weeyaan walow juumicad dheh juumicad haddii la jimaaca gabadhii fii qubulihaa baa laga jimaacay farjigii baa laga jimaacay faktasalad way maydatay uma kharaja waxaa soo baxay maniyuhu ninka manidiisiibaa minhaa gabadha xaggeedii ka soo baxay laazimahaa gabadhii waxaa ku laazimaya guslun aakharu mayri kale yaa ku waajibahaya bishardayni ba ugu waajibahaya laba shardi axaduhumaa labada shardi midkood an takuuna waa inay tahay daata shahwatin horta shahwo mid u saaxiiba waa inay tahay laa sagiiratan maya laa in kaanat sagiiratan hadday tahay maya ahaanii ka labaad an takuuna waa inay tahay qadad mid gudatay shahwataha shahwadeedii mid mid gudatay waa inay tahay laa naa'imatan maya naaima haddii ay tahay maya soo celin mayso iyo wa mugrahatan walaa in kaanat mugrahatan haddii ay tahayna maya fiir hadda shahwo mar labaa timid shahwada waxaa la yidhahdaa qubayskeedu waajibayo maniyu shaksi nafsahu alkhaariji minhu awala mara baa la yidhahdaa manidaadi horta waa inay tahay waxaa ku baxay mani khayr alkhaariju minhu awala mara waa inay tahaye awalu maradii haddaysan ahayn oo shahwadii kaa timid ama gabadhaa ka timid mar labaad aad dib iskugu celiso oy mar labaad timaado maya waysadii unbay taasu kaa jabinaysaye qubays waajibin mayso marka mariyu shaksi nafsahu waxaa ku baxaya mariyulkhayr waa tan hadeer uu kuu surwadaynayo alkhaariji minhu awala mara ku baxayse tii inta kaa soo baxday oo banaanka timid shahwadiiba soo socotaad aragtay qasabatu dakarkaad qabatay dib bay u noqotay waxba kugu waajibi mahayaan haddaan waxba soo bixin mar labaad hadday soo baxdo markaasay kugu waajibaysaa qubayskii laakiin alkhaariji minhu awala mara waxa weeye intay daahir usoo baxday oo banaanka usoo baxday yaa dib iskugu celisay markaas labaaday soo baxdo qubays waajibin mayso sidiibu ku sheego wuxuu leeyahay maniyu shaksi nafsahu alkhaariji minhu awala mara shuruudii ahayd weeye juumicad haddii gabadhii la jimaaco fii qubilihaa baa laga jimacay farjigii faktasalad way mayratay dabada haddii laga jimaaco yaa ku baxaysa oo dabada yaa laga jimaacay shahwada marka labaad soo noqotay markay mayratay kabacdi soo noqotay waa ninka shahwadiisii oo khali ah shahwa teedii kuma jirto marka qubaystaasu soo celin mayso ilaajkii daraaddiis mar hadday u mayrato ilaa iyadu ilaajkii daraaddiisay u mayranaysaa iyo hadday shahwa ka timid ayada hadday markaa mayrato oy mar labaad dabada iyadoo looga tegey shahwadii soo daadato iyadoo mayratay kabacdi qubays waajibin mayso ee fii qubulihaa baa shardiya ilaa waa halkii shahwadeedu ka imaanaysay faktasalad way mayratay jimaacii kabacdi uma kharaja maniyuhu ninka manidiisii baa minaha xaggeedi ka soo baxay iyadoo mayratay kabacdi baa shahwadii timid laazimahaa gabadhii waxaa ku laazimaya guslun aakharu mayri labaad baa ku waajib oo waa maxay manida ninka oo hadda timid manideedii baa ku darsan teedii baa ku jirta marka manideedii oo soo baxday weeyaanoo way mayranaysaa saa daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa gabadhu marka la jimaaco waxaa wanaagsan ilaa masalanba ay kaadiso oy waxoogay joogta inaysan markaaba qubaysan hadday markaas horey ka gasho musqusha oo ay qubaysato waxaa laga yaabaa markay qubaysato kabacdii shahwadii timaado oy qubays labaad ku celiso markaasaa waxaa sunnadu tahay inay cabaar joogto oo ay kaadiso si shahwadii usoo baxdo haddaanay rixmka u gudbin saas weeye markaasuu yidhi bishardayni bayyay laakiin ku soo celinaysaa buu yidhi axadumaa labada shardi midkood an takuuna daati shahwatin horta waa inay gabadh shahwala tahay laa sagiiratan maya haddii sagiiro waxaad jimaacday ahayd mar kastaba biyihii yimaadaa waa biyihii ninka iyadu shaqo kuma leh ahaanii ka labaad an takuuna waa inay tahay qadad mid gudatay shahwataha markii hore shahwadeedii waa inay gudatay laa naa'imatan maya hadday huruday mayo iyadiiyo hurudaa yaad jimaacday oo waxbaba ogey shahwada timaadaa waa daadiyo khaliyaho qubays iyadii ku waajibi maysa laakiin jimaacii baa qubayska uga waajibhaya waa la gartay o mugrahatan mid la dirqiya hadday tahayna maya oon iyadu shahwo gudan waad khasabto gabadha waad kufsato waa xoogtay shahwo iyadu markaa ma gudan sow maahan way qubaysatay shahwo labaad mar labaad mar labaad baa ninka shahwadiisii timid ka qubaysan mayso marka iyaduba shahwadan shaqo kuma laha maniyu shaksi nafsahu baa la rabaa waa maniyulkhayr midaan teediina kuma jirto wayucrafu lmaniyu manigi waa la gartaa oo bitatafuqin baa lagu gartaa boodbood oo bitaladudin baa lagu gartaa macaasi oo biriixi dalcin baa lagu gartaa dalciga masalaba riixdiisii ow cajiinin ama qooshka cajiinkiisii baa lagu gartaa dalxu naqligii weeye idaa kaanad hadday tahay bay urtaa leedahay radban mid qoyan ow bayaadi baydin baa lagu kartaa udunta ukunta cadiinkeedaa lagu kartaa idaa kaana markau ahda manigii jaafan mid ingegan awsaaftii manidaba kuu sheegi mani waxa kaa yimid inay yihiin iyo in kale waxaa lagu gartaa tadafuq horta manidu way boodboodaa oo waa ta fay fay tidhaahda waxaa lagu irtaayoo kale taladud macaansi waxaa laga yaabaa shaawadu hadday yar tahay tadafuq ma samayso markay yar tahay oo wax yar ay tahay marka taladud baad laakiin mar walba keelaysaa macaansigaa haddaad ka weydo aada macaansanayso waxaa shahwo ma aha ow riixi dalcin baa lagu gartaa ow riixi cajinin gooshka cajiinka ah urtiisa ama dalciga masalanba waxaad leedahay timirta ubaxeedaas dalcigaa urtiisaa lagu gartaa idaa kaana radban marka ay qoyan tahay dalxu naqligaasaa lagu garan urtiisa ama riixul cajiinkaas waa markay qoyan tahay oo ay shahwadii qoyan tahay urta cajiinkaoo kale ay leedahay idaa kaana radban markuu yahay aw bayaadi baydin baa lagu garan cadiinka ukuntaoo kale idaa kaana jaafad hadday engegan tahay oo meeshii maradii ay ku taallo ukunta xabkeeda oo kale waydkaasa waa inay noqotaa cadiinkaasoo kale lagu gartaa ama waxaad tidhahdaa riixu bayaadilbaydi ukunta cadiinkeeda urtiisa oo kale yaa lagu garan idaa jaafad oo xitaa ur ahaana markay engegan tahay urkaa ukunta oo kale bay yeelataa baa la yidhahdaa idaa kaana jaafande markii uu yahay manigii waxaa lagu garanhayaa cadiinka ukunta oo kale xabka ukunta weeye qaybta baydka ma ahan masalaba beerkaa ee qaybta xabkaa cadiinkiisa oo kale xabkaa iyo xabka masalaba maridu waa isku egyihiin fa mataa waktigii wujida la helo waaxidun oo minhaa awsaaftaasa tadafuqii taladudkii riixu masalaba cadiinkii markay qoyanayd riixu waxaad leedahay masalaba ukuntii markay engegnayd mataa wujida waaxidun oo minhaa kaana maniyan buu ahaan maniga oo muujiban waajibinhaya lilqusli mayri in laga mayrtaa waajib noqdo noqon noqon wa mataa waktigii fuqidan la waayo kulluhaa intaan awsaafta wax laga waayo lam yakun maniyan mani ma ahan walaa yushtaradu lama shardiyo albayaadu cadiiniyo wasakhaanatu aday fii maniyi rajuli looma shakiyo labadaa awsaafta raggay ka mid tahay manida ninku way yaro adag tahay oo adiga arkay furfur baa ku jira wayna caddahay manida haweenkuna waa khafiif sufrana way u agta oo iyado cadiin maahana waa sufra awsaaftaasu shardi maaha labadaa dambe oo way isbedeli karaan laakiin kuwa hore waa shardi markaasuu yidhi walaa yushtaradu lbayaadu cadiinkii iyo wasakhaanatu lama shardiyo fii maniyi rajuli looma shardiyo sakhaanada yaro adayga oo furfurkaa iyo cadiinkii looma shardiyo wala sufratuna lama shardiyo boorboorkii iyo wariqatu jilaycii fii maniyi lmar'ati gabadha manideedana riqada iyo sufradaas ayay masalaba shardi yaa awsaafteeda ka mid ah marka in labadaa la helo shardi uma aha oo gabadha manideedii hadday iska caddahay ama ninka minadiisii ay sufro leedahay ama sakiin aysan lahayn ay khafiif tahay waxba dhiba ma leh kuwaas shardi uma ahane waa haalib dheh labadaa damba waa haalib walaa guslun masalanba walaa guslan hal mayriyuhu fii madiyin kuma sugna madigii madi iyo wadi wax la yidhaahdaa jiro oo manida shabaha ayagu waa nijaaso sida kaalidaa la ysaga mayraa qubays ma leh marka madina waxay timaadaa cinda sawraani shahwa midka la yidhaahaa wadiguna wuxuu yimaadaa bacdalbowl labadooda midna mani ma aha walaa qusla hal qubaysuhu fii madiyin kuma sugna madigii kuma sugna wahwa madi man baa maun baa la yidhahdaa abyadu cad waa biyo cad oo weyd ah raqiiqun jilicsan xaggii shahwada sakiir ay ka lahayd muxuu yidhi lazijun miyaa lazijun oo dhamaaja macnaa dhega meeshuu jirka ka taabto ku dhegahaya lazijun oo dhega kaasoo yakruju baxa soo baxa bilaa shahwatin bow shahwo la-aanteed buu soo bixin cinda almulaacabati ciyaarta waktigeeda buu soo baxaa asaga oo aan ku soo baxaynin sidii shahwada ahayd oo caadiga ahayd oo shahwadu u soo baxaysay ayuu cinda almulaacaba soo bixin oo bilaa shahwatin buu soo bixintu waa baxay cinda sawraani shahwu soo baxaa marka intishaarku damo dabadeeda buu soo baxaa inta intishaarku taagan yahay qaalib sooma baxo marmarna waa soo baxaa laakiin cinda sawraani masalaba shahwa marka shahwadu degto oo intishaarkii aw damo ayuu inta badan soo baxaa maa weeye raqiiqu mata abyadu cad raqiiqun jilicsan lazijun oo dhega baad leedahay macnaha jirka ku dhegahaya lazaqa yakruju soo baxaya bilaa shahwatibow cinda almulaacabati marka masalan baa gabadha la ciyaarto ayuu soo baxaa biyahaasu haddaad markaas qoyaankaas aada isku aragto taladudna aadan markii hore helaynin oo markuu kaa soo baxaya aadan taladudaynin waa nijaaso oo waysadiina way kaa jabtay hadda waysadii midka hore mulaacabada hore bay kaaga jabtee waa nijaaso meeshii uu taabtaba waad mayraysaa meeshay taabataba waa mayri walaa fii wadiyinna ma ahan asaguna qubays kama waajibahayo wadigii wahwa maamun baa la yidhaha wadigana abyadu cad kadirun oo xoogaa calow ah caddiinkiisa calow baa ku jira sakhiirun adag oo waa furfur adag yakruju baxa caqiba bawli kaayada dabadeeda u yimaadaa markaas kaaysa dabadeeda ayuu imaanhayaa saas weeyaan qolyahan baa aada uga su-aaltama bahalkan cuna marka waxaa la yidhahdaa m- markaasu ku qolyahaasu ku badan yahay oo waxay koraseen beri waxbaan dhigaye ma shahwow ahaa mase madibu ahaa qaar badan waxay ku leeyihiin shahwadii oo sideedaa bahalka iga keenay awsaaftaanaad ula noqonaysaa markii waxaasu kaa imaanayeen haddaad taladud helaysay tadafuqa marka ducfi ku jiro waa la waayi karaa laakiin taladudka marna lama waayi karo markay kaa imaanayeen haddaad macaansanaysay waa shahwo haddii aadan macaansanayno furarka iska soo daatay unbaad aragtay salaada bahalkii kaayda dabadeediina waxa weeye waa waa waa wedi buu noqonaya ee qubays waajibi maayo saasay labadoodu kala noqonaya marka sakhiin oo waxaad leedahay adag weeye yakruju soo baxa caqbal bawlu soo baxa fain shaka dheh haddii uu shakiyo qofkii halil khaariju waxaa kaa yimid maniyun miyaa oo qubays baa kugu waajibin ow madiyun miyaa oo waa nijaaso oo waad iska mayri labadoodiiba ku shakiyey takhayara waa door qaata in shaa hadduu doono jacalahu maniyan bau ka dhigin oo waqta sala wow mayran faqad oo qura wain shaa hadduu doonana jacalahu madiyan bau ka dhigayaa madi waqasala ma asaaba badanahu badankiisa meeshau ka asiibana wou mayrin iyo wa sawbuhu marada meeshau ka asiibay minhu xaggiisiibuu ka mayrhaya watawada'a waa weysaysan walaa yaktasilu ma mayran labadooda khiyaarkaasaad u yeelan wixii kaa yimid lugahaagii iyo maradaadii iyaad masalan wixii ku aragtay xabag xabagta ahaa inay madi tahay iyo inay wedi tahay baad ku shakiday khiyaar baad leedahay khiyaaru tashahi weliba weeye ama janaabaad ka dhiginoo waad qubaysan meelihii ay gaarto marada ka gaartana mayri maysa ilaa shahwadu nijaaso maahane ama madi baad ka dhigin nijaaso ahoo meelahay gaartoo dhan oo jidhkaagii iyo marada ahayd waad mayri waanad weysaysanaysa ama qubaysanaysid labadoodan khiyaar u yeelan markaasuu yidhi fain shaka hadduu shakiya halil khaariju midka soo baxay maniyun inuu yahay oo qubays waajibin ow madiyun inuu yahay oo nijaaso ahood iska mayrin yow ku shakiyey takhayara wou door qaadan inshaaa hadduu doono jacala wou ka dhigin huwa midkaa khaarijkaa maniyan bau ka dhiginoo waqtasala wou qubaysan faqadoo qura oo faqadu waa maxay macnaha meeshay gaartay mayri maysi wa in shaaa hadduu doonana jacalahu wuxuu ka dhigin madiyan bau ka dhigin madidgii bau ka dhigahayaa nijaasadaha waqasala wou mayrin ma asaaba badanahu badankiisa wixii gaaray iyo wa sawbow sawbkiisa minu xaggiisa wixii ka gaaray iyow mayrin meeshii u asiibay oo marada ama badanka kasala wow mayrin ma ladii kii asaaba u asiibay asaaba gaaray badanahu badankiisa iyo wasawbow minu xaggiisa wixii ka asiibay ayow mayrin watawada'a waa weysaysan walaa yaktasilu qubaysan maayo wala afdalu dhe an yafcala inuu falaweeya jamiica daalika laakiin inaad janaabadiina ka mayrato meeshii kaa yara gaareen waxaasna aad mayrto taasaa fadli badan si aad labadii wadaba uga baxdo wa in shaa maala markaas walafdalu dhe an yafcala jamiica daalika baa yaa fadli badan wayaxrumu waxaa xaaraama biljanaabati bisababi ljanaabati ma xaruma bilxadasi dheh xadaska wixii ku xaaraamaha baa ku xaaraama wa kada lubsu baa ku xaaraama oo maxuu xadaska waxa ku xaaraama waa taad soo maraysay xadaska waxaa ku xaaraamaha salaad iyo dawaaf iyo masalanba sujuudu tilaawo iyo wixii sidaas aha masxulmisxaf baa ku xaaraamaha xamligiisaa ku xaaraamaha intaas oo dhan baa ku xaaraamahay xadadka markaasuu yidhi xadadka horta intii ku xaaraamhayd waa ku xaaraam waa la gartay wa kada lubsu baa la mid ah fil masjidi lagu nagaado adoo junub ah inaad masaajidka iska nagaato oo iska dhex fadhido yaa iyana kaa xaaraama wa qiraa'atu lqur'aani baa kaa xaaraama qur-aanka akrikiisii walow bacda aayatin aayad qayb ka mid aba allaha ka dhige masaajid xaaido iyo junub midna ma dhex fadhiisan kara xadiidka ahaa qur-aan xaaido iyo masalan ba junub midna uu xalaalayn mahayo baa nabigu yidhi alayhi isalaatu wasalaam marka walow bacda aayad dheh aayad bacdigeed ba allah ka dhigo gabadhii qur-aanka waa xaaraam laakiin qur-aanka dhaawa yay halmaamaysaa waxaasu hadde waa shareecadii oo dhan baa la rabaa hadda in la nasakho soo maahan oo la baabi'iyo sidaan sidaanaa ka wanaagsan la yidhahdo hablihii hore oo loo diidahayey iyo kuwii nabigu u diidahayey ayagu qur-aanka masalan ba inuu ka fikraa muxtamil maahan miya waa zaman yar zamankaa muxtamil ma aha waxba ka fakan mahayaan marka waxa loogu cudurdaaro mashruuc dhan oo xuduuddan oo masalan ba waxaad leedahay shareecada xuduuddeeda kuwa ugu waaweyna gabdhahan ku soo jiidanaynaa oo annagu qur-aanka gabadha ka joojin mayna adinkuse waad ka joojinayaan sidii ragga waad ka joojinaysaan sidii rag ku hadlahayey waxaasu mar dhow waad maqli doontaan iyadoo la sheegan nebinimo ama wax u dhow marka markii shareecada xuduuddeedii oo dhan la takhfiifiyo ama la baabi'iyo oo adigu aad tiraa dhow baan idaacad dhegaysanay dadkaan alla soo saaray nin ah baa la waraysanaya waxaa la yidhi bal ka warran dimuqraadiyadda alxikmatu daalatu lmumin weeye buu yidhi waa muminka daaladiisi fiqhiga la sheegaa waa waa dimuqraadiyadda buu yidhi marka waxaa khada buu yidhi in la yidhaahdo fiqhigii la sameeyey waa kun sane laga joogo hadda ha lagu dhaqmo waa khada fiqhiga hadda waa in la waafajiyaa waxa ah oo wixii hadda dadku hagaagsanhayana lagu xalaaleeyo wixii dadku xumaysanhayana lagu xarimo fiqhiga laakiin kii waagiiyo kan maanta ismale buu yidhi saas weye waxaa o dhan waa isku wada noocyo waagii shuuciyadda dalalkii shuuciga ahaay oo islaamka ahaa oo la baabiyo shuuciyadda markii dambe u bedelmo diinta islaamka markay tirtirahayeen dadkoodii joogay waktigaas ee shuuciyadda la socday ayaa xuduudda islaamka o dhan kutub baa la qoray kuwaan hadda la qoroo kalaa xuduudda islaamka oo dhan baa la wada dabargadiyey shay walbaba takfiif baa lagu sameeyey markii hore markii labaad markii dadkii shaygii takfiif u arkeen yaa laba wej loo sinay waxaan haddaa saas dhahdi haddaa saas dhahdo waa isku mid haddaa saas dhahdiy haddaa saas dhahdo waa isku mid markii wixii dadkii xuduuddii oo dhan ay u arkeen wax caadi ah yaa haddana waxaa la yidhi inaad iska daysiya inaad samayso kutubtooday ku wada qoran tahay inaad iska daysiya inaad isku inaad samayso isku kaamid waxaan markii qofkii wixii u arkay inay wax caadiya yihiin ayaa haddana le waxaa la yidhi inaad iska daysaa kuu fiican marka waxaa ku jira dulliga sidaasaa ku jira wax walbaba markuu sakada ka hadlayo o kale so usoo waday markii dadkii ayuu aakhir wuxuu soo taagay isticmaar noocaha ku jirayo qofka faqiirka ahu inaanu shaqaysanoo weligiis qofka qaniga ag taagnaado ayay ahayd sababtii loo jiday oo dadku isku hoos noolaashahaas baa u asala inaan qofna qofka xoroobin oo kale tatabucii baa wax walbaba waxaa laga soo saaray cadab hadda haddee waad maqlaysa in la yidhi tawxiidka tatabuc baa lagu helay ayagu tawxiidka tatabuc bay markaa ku sameeyeen oo way raacdeeyeen raacdeeyeen raacdeeyeen markaasay say wadeen waxay soo istaageen kullu mawjuudun yiraa fa ayn allah mawjuud oo dhan waa la arkaaye marka ilaahay meeyi ilaa ilaahay haddaad tidhaha dayday baan ku raadinhayaa inaad diiddaa ma ka dhalanaysa ilaahay tatabuc tawxiidkiisa kuma sugnaane aayaad qur'aan ah oo mutawaatir ah oo wada muxkam ah oo aan ixtimaal lahayn qaadici ah xitaa lama badbedel karin qaadici ah yaa tawxiidku ku sugnaaday marka wax la odhan karo tatabuc baa lagu sameeyey oo alismi iyo walxarf iyo iyo kelimadiibuu la mid yahay taa lafteedaa xero kabax noqonaysa markaad tiraa tatabuc baa tawxiidka lagu yaa lagu haleela inuu saan yahay taa lafteedaa xero kabax noqonaysa saas wey haddaad tatabucdo waad ogeed cid kastoo ilaahay weydiisa nebiga oo ilaahay noo soo eg yahay noo tilmaan daata ahaan waxaa loogu jawaabhayey wax ay kaga caajizaan ilaahay daatadiisa inay tatabucaan oo helaan wax ay kaga caajizaan yaa yaa loogu jawaabhayay in la yidhaahdo saas u eegyaho saas u eegyaho meel heblow fadhiyaa markaad leedahay hadda wuxuu fadhiyaa ilaahay carshiga haddii ilaahay meel lagu sugi karo oo la odhan karo meeshaasuu fadhiyaa kow tawxiidka waxa laysku baraa asagay ahaan lahay kow marka qofka markaad u tilmaanto qofka oad tidhaahdo gurigaasuu joogaa iyo markaad tidhahdo qofkaasu waa jiraa isku tilmaan maaha markaad qofka meel qofka ugu tilmaanto haddiiba wuu helhayaa wixii wuu garanhayaa marka hadday dhici lahayd ilaahay meel in lagu tilmaami karo kow tawxiidka waxa lagu baraa iyaday noqon lahay oo qofka waxaa la odhan lahaa ilaahaad rumaynaysa oo lagaa raba meel heblow joogaayo ogow markay taas ayagu nabiga ka dalbaan cajzi baa loogu jawaabi jiray wax ay kaga caajizaan oo ay masalanba wixii ay rabeen ay u suuroobi weyde ku caajizaan ayaa loogu tilmaam loogu tilmaami jiray waxay yidhaahdeen fardigiisu soo wegyahay nooc ahaan soo samaysan yahay xaggee buu joogaa muxuu yahay markay saa ilaahay uwe nabiga ilaahay u weydiiyeen waxaa soo degay qul huwa allahu axad wixii ay doondoonahayeenba wax oo ka baabi ay kumasii caajizaan inay meel ku gartaan iskaba daagya yaa loogu jawaabay markaa ka tahay hadda wa qiraa'atu lqur'aanida walow bacda aaya wa yubaaxu waxaa bannaan adkaaruhu baa bannaan qur-aanka laa biqasdi lqur'aani maya qur-aanka adkaartiisa adoo qur-aan uga qastay yaa bannaan oo waa maxay oo kale alxamdulilahi rabbi alcaalamiin baad leedahay hadda alxamdulilahi rabbi alcalamin waa hay-ad qur'aan ah adoo junub ah oo cuno cunay alxamdulilahi rabbi alcalamin haddaad tiraa ku dambaabi maysa haddaadan aayaddi ula jeedin ee aad digri ula jeedo ama aad iska idlaaqdo qof baa masalan baa ku yidhi ma soo galaa markaasaa tiri udkhuluha bisalaamin aaminiin adigu ulama jeedin aayaddii qur-aankii aayaddii ulama jeedin waxa sidaas oo dhana oo masalaba markii adkaar ahaan aad ula jeedo ha laakiin haddaad qur'aan ahaan ula jeedo waad ku dambaabaysaa wayubaahu adkaaruhu baa bannaan laa biqasdi lqur'aani dheh fain qasada alqur'aana haddau qasto casaa aw idikraba u qastay oo masalaba laa shaya ama waxba uma qastin jaasi waa bannaanta walahu almuruuru bau leeyahay fi lmasjidi ninkaa mujnibkaa inuu masaajidka maro wayugrahu ligayri xaajatin muruurkaas kayr xaaja masalaba waxaad leedahay waa karaahiyo gabadha iyo intay ku kala duwan yihiin ninka junubka iyo gabadha xaydada weeyo gabadha muruur looma ogola faslun halkan masalaba kayfiyatulqusligii baa ka geli yabda-u lmuqtasilu midka mayranhaya bilbasmalati bau ku mayr ku bilaabin marka aad qubaysanayso bismi illahi raxmaani raxiim baad odhanaysaa oo digri ah kii qur-aanka ahaa weli maad gaarin qur-aan ma akrin kartid ee waa digri kanu bilbasmalati bau ku bilaabhayaa uma biizaalati alqidari bau ku xijin wixii kugu yaalla oo ad zuuliso qidar nijaasadana waa la yidhahdaa mustaqbalkana waa la yidhahdaa hadday nijaasa kugu taallo oo saw-ataynka iyo meelo iyo masalaba wax kaa gaadheen waxaad leedahay saxaro iyo kugu taalla kaadi horta mayr intaadan janaabada ka mayran ko haddii aan nijaasa kugu oolin shahwadii lafteedii baa kugu taalla qidarku waa iyada shahwadaan marka hore zuuli meesha kaaga taal uma biizaalati alqidari baa masalaba yow ku xijin wixii qidarahoo kugu yaalla zuulinteeda uma wuduu'un bau ku xijinhayaayo ka wuduu'i salaati yabda-u masalaba muqtasilkii wuduu'un bau bilaabi oo ka wuduu'i salaati salaada waysadeediio kale oo caadiya oo kaamil ayaad samayn inteediya uma yufiidu maa biyihiibow calaa ra'sihi ku shubhayaa salaasa saddex jeer naawiya alxaalo yaykii niyeysanaya rafca aljanaaba adoo rafca aljanaaba niyeysanaya yaa saddex jeer ku shubaysaa madax awil xayd rafcal xayd isagoo masalaba niyeysanaya gabar hadday tahay xaydaa ow istibaaxati salaada isagoo niyeysanaya salaada banaysashadeedii yow saddex jeer madaxiisa biyihii ku shubay wa yukhalilu shacrahu tintiisa farahu saa ugu takliilan uma masalan calaa shiqihi layman bau ku shubin talaasan saddex jeer dhinacaan midigtaa yow saddex jeer ku shumay uma alaysar bau ku shubin talaasan saddex jeer kayfiyadaan matniga hadda u noogu dhigay oo ah saddex saddexda dhinaca midigta iyo bidaxa saddex saddexda horta waa sunno waa masalanba inaad samayso tacmiim baa kugu filan hal mar ah laakiin tanu waa sunno hadda kayfiyadaan matniga uu noogu dhigay sheennu waxaa ka we masalanba ka ka fadli badan tasliidka markaad samaynayso shaqigaan midigka ku shub haddana kan bidix ku shub mar labaad shaqiga midigtaa ku shub haddana kan bidix ku shub mar saddexaad shaqiga bidixdaa ku shub haddana kan midigtaa ku shub haddana kan bidix ku shub kaasaa ka fadli badan midkaan isagoo wuxuu yidhi midigtaa saddex jeer ku shubin haddana bidixdaa saddex jeer ku shubin oo tasliidkii waxaa la yidhaahdaa sidii wuxuu ka dhigaa isagoo mutawadi'i laakiin waxaa la yidhahdaa mujnibka badankiisa oo dhan waa ka cudwin waaxid waxay la mid tahay gacantaan tasliidkeedii halkeedaan iyo halkaan baad marka hore wada marin soo maahan haddana mar labaad baad wada marin haddana mar saddexaad baad wada marin